bismi illaahi araxmaan araxiim anigoo ka hadlaya xisbiga cadaaladii daryeelka wicid waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay sagaaliyo tobankii bishii lixaad labada kun iyo afariyo tobanka aanu u caddaynaynaa shacbinaa reer somalilan in la xidhay guddoomiyihii garabka haweenka ee xisbiga wicid marwo xalimo cismaan raage waxaa kaloon halkan ku caddaynaynaa xarigaasi inuu yahay mid sharci darro ah islamarkaana gowracaya xoreytu qowlkii qarankani ku soocaan maalin saddex iyo labaatanka sannadood waxaanaanu leennahay waxa weeye waa cagajugleyn iyo handidaad lagu hayo saxaafadda madaxa bannaan iyo xisbiyada qaranka markaannu booqannay saldhigga dhexe oo ay ku xidhantay xalimo cismaan raage waxaannu la kulannay taliyaha saldhigga oo la yidhaahdo maxamed case waxa uu noo sheegay inaanu xadhgeeda waxba ka ogeyn balse uu soo xidhay taliyaha qaybtu isagoo aanuu soo gudbin warqad iyo wax caddaynaya xadhgeeda iyo wax caddaynaya waxa ay samaysay midnaba waxaannu si kula ugu cambaaraynaynaa mar labaad islamarkaana cod dheer ku sheegaynaa xadhigga iyo jirdilka iyo tacadiga xaqdarrada ah ee loo geystay guddoomiyaha garabka haweenka marwo xalimo cismaan raage oo naloo xaqiijiyey in xitaa ciidamadu ay dharbaaxeen in falkaas foolsha xun oo maanta abbaara labayo tobankii duhurnimo ka dhacay suuqa weyn ee waaheen gaar ahaan meheraddeedii meheraddeeda dhexdeedii iyadoo howlaheedii u gaarkaahayd wadatay laga soo kaxeeyey meheraddii oo cidlo ah oo aan cidligaga yimid jirin iyadana jirdil lagu geystay haddaba waxaannu ka xunnahay tacaddiga iyo xadhigga hanjabaadda loo geysanayay madaxda xisbiga wicid ee gobollada dalkao dhan gaar ahaan tan maanta dhacday arrintan oo ka soo noqnoqotay gobollada somalilan oo imminka ay tahay waa markii koobiyo tobnaad intii xukuumaddani talada haysay waxaannu ugu dambayntii leennahay waxaanu xukuumadda ugu baaqinaa inay horta si deg deg ah xorriyaddeedii ugu soo celiso marwo xalimo cismaan raage oo ah guddoomiye garabka haweenka xisbiga wicid islamarkaana ka waantoodo xadhigga jirdilka iyo tacaddiga xaqdarrada ah ee ay ku hayaan xisbiga wicid iyo saxaafadda madaxa bannaan wixii waree ka soo kordhana waannu idiinla soo socodsiin doonaa insha allahu bismillaahi kariim